Aqoon-kororsigu ayaa ku saabsanaya arrimo shaqaale, caafimaadka, bulshada, walibana lanqowday ardayda foomkarada oo ka dhigayaan iskuulada magaalada Baydhabo si kor loogu qaado tayada waxbarashada oo la xiriirta caafimaadka, muddo tadhawa maalmood oo isu socon doona, waxaana ka mid ah ardayda ku faa'iideysanaya maalmo tababarka uso-dareera iyo waliba umahadnaqa Midowga Ardayda Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya iyo maamulka jaamacadda oo kaalin mug leh ka qaadaya aqoon-kororsiga qaxootiga.
Magacay mebe leeray ayaa Mustafa Cali mebe ku mid ahaa ardayda igdaas jaamacadda koonfurta een mebe ka baraday jaamacadda clinical medicine een geeka mebe ka faraxsanaa jaamacadda intii imbid koorsadan ani dhamaan ardayda oo foomfoorayaalka iyo dhamaan dadka ku qayb galeen mege eedanka maxad eliyay jaamacadda gudoomiyaalka iyo macalimiinta oo anoo magacay leerow faatuma adow aadam oo dhikadaas university of southern soomaaliya geek wayba midowga ardayda jaamacadda koonfurta ninqowdana koos kooskaas community health worker wayba lahaa midowga eedeedan mahadsantin uniin ilaahayni dhighaani ku faa'iidaysaday awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo dheeraw maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka tarsan ardayda dhakadaas iskuul baydhoa khaas ahaan foomfoorada geeka maybanin bilaawday traininki o socdaay seven days socdaayanin bilaawday maybala ka qowday jaamacadda koonfurta traininkaas oo title shayn ay hormonized community health worker eedeedaan ka faraxsano intaana ku qeybgal traininkan maybaan tunku mahadnagay midooda ardayda jaamacadda koonfurta eedeedaan mahadsantiin bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo maaleerow xibaaq ciise aadan oo dhikadaas jaamacadda koonfurta semester one geeka maynan inqowday koors ku saabsan community health work ma eedintanka mahadnaqay maylaraay ardayda midow midowga ardayda koonfurta awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu uhoreyn magacay waliba neerey nuur xasan cusmaani waraha gudoomiyaha guud ardayda iskuulka baydhoa primary secondary school geeg walibaan tunkoynay jaamacadda koonfurta soomaali oo koorsooyin nimbiyaasi oo koorsooyinkaasi tahaayeen community health work marka waliba ardayda oo dhinaca iskoolaadka iskoolka oo foonfoorada ardayda iskuul baydhoa gaar ahaan unuunkasoon gudoomiyaha ardayda iskuulkan ahaan yoon guud ahaanta kuwada faa'iidaysado doonaan unuun dadkii kuwada faa'iidaysaday ilaahayna ogaal insha allah awalan magacay wal risacdiin maxamuud mursal wali ku mid ahaa ardayda jaamacadda koonfurta dhikadaas geek waliba ninqawday koors koorsaskaas oo magacayashii leerow hormonized community work waliba ka faraxsanaa sida oo maleerays koorsan ninqawdi koors waliba ninqawday midowga ardayda jaamacadda koonfurta iyad iyadan ka faraxsanantaan ha ku qaybgalka